xili guud ahaan muslimiinta caalamka ay isku diyaarinayaan munaasabada ciida carafo oo inaga xigto maalmo kooban ayaa waxaa diyaargarow xoogan laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha nool ee degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose saylada xoolaha degmada ayaa laga dareemayaa mashquul aad u ballaaran iyadoo dadka inta waxhaysata ay isku diyaarinayaan inay iibsadaan xoolihii ay qali lahaayeen ciidda carafo si ay uga faa'iidaystaan dadka waxhaysan xoolaha la keena suuqyada dhowble ayaa laga kala keenaa deegaano kala duwan kuwaasi oo soo gala safra dhaadheer sidoo kalena waxaa loo sii iibgeeyaa dalalka dariska iyo sidoo kale dalka gudihiisa qaar ka mid a ganacsatada ka ganacsada xoolaha nool iyo sidoo kale dilaaleyda saylada dhowbley ayaa idaacadda sanguin uga warbixiyey sida uu yahay xaaladda suuqa iyo diyaargarowga munaasabada ciidda magaciiga waa cabdinaasir cariisdow aadan boqolkiiba boqol ciidda waa loo diyaargaroobayaa ashcaarta dadka iyo isdaba socodkoodaad ka garanaysaa iyo gaadiidka ay wataan waa dareemaysa ciidan iyo ciiddii kale ee soo xigtay tana looga diyaargarow badan yahay kolka maasha allah aad baa loogu diyaargaroobaya xoolaha aad arkayso inta badan ee la jiidaya waxaa loo gadanayaa dabxigii ciidulcadxa sidaa wey insha allah raxmaan sida hadda looda oo kale dhoorta waaweyn lacag boqol kun ah yaa u badan qaarka kabaxa ah waxaa la siiyaa kun doolar oo u dhiganto boqol iyo soddon kun oo kenya ah geela waxaa u koraysaa kun iyo shan boqol oo doolar waxaana u hooseysaa laba boqol iyo konton doolar oo nirgaha yaryar ah dadka aad arkaysa waxay u dabaaldegayaan ciiddii ciidulxadxaa ariga birimada ah sidii wananka waaweyn iyo orgiyada dhufaanada ah ee aadka u waaweyn caaliyaadka u sarreeya nooca ugu sarreeya waxay marayaan boqol iyo toban doolar ilaa boqol shan iyo toban doolar ariga noociisa u hooseeyo waa shan iyo labaatan doolar mustawaha dhexe waa konton mustawaha xigo waa lixdan toddobaatan siddeetan kolba nooca u sarreeya oo ari ama lab ha noqdo ama dhidig ha noqdo ama wan ha noqdo ama orgi ha noqdo waa boqol iyo toban doolar ilaa boqol iyo shan iyo toban doolar qiimaha xoolaha intaa waa sida looda dhadig konton kun baa u hooseysaa toddobaatan kun baa ugu badan magacaygu waa yaasiin keena xuseen da'aale waxaana ka shaqaynaa annaga suuqa xoolaha waxaan kala gadnaa ariga sida geela iyo looda ayaan gadnaa ciidda carfa aad iyo aad baa loogu diyaargaroobaya maanta aan joogno ilaa inta sagaalaadka la gaaray haddii u lahayd insha allahu tacala biidnillahi kariim xoolaha aad loo keenaya ariga waa la keenaya looda waa la keenaya geela waa la keenaya sida ariga khaasatan idaha yaa u badan hadda xoolaha la keenayo idaha wanayda waaweyn iyo laxaha waaweyn iyo urgida waaweyn iyo riyaha weyn inta waa la keenaya loodaba iyo geelaba inta waa la keenaya aad baana loo kala gadanayaa sida wanayda waaweynka waxay marayaan hadda maanta aan joogno laba milyan iyo saddex boqol laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo siddeed boqol riyaha waaweynka ah milyan siddeed boqol milyan toddoba boqol iyo ilaa laba milyan urgida waaweynka ah saddex milyan iyo saddex boqol ay marayaan idaha laxaa ah milyan toddoba boqol milyan siddeed boqol ay marayaan aad marayaan xoolaha ugu badan ee lagu iibinayo suuqa xoolaha ama siilada xoolaha degmada dhowle xaggee laga kala keenay
waxaa la keenaa agaarka ama meelahan dhoobley agaarkeeda ah baabuur loo keenaa ilaa konton kilomitr toddobaatan kilomitr ayaa la keenaya godaya diif ayaa la keenaya agteeda ilaaka mudanaada hoosiinka waa la keenaya marka xoolaha afmeerka kulli waa la keenaya oo deegaanka dhoobley oo hoos imaada ayaa la keenaya ugu yaraan badi inta la keenaya soddon iyo laba tuulo miya oo dhoobley ku hareeraysan oo dhoobley hoos imaado ay u badan yihiin inta la keenaya xoolaha la keenayo badi xoolaha in laga iibiyo waxaa loo iibgeynayaa muqdisho nairobi gaarsa dhagaxley ayaa loo iibgeynayaa ilaa iyo wajar ayaa loo geenaya iyadana intaas loo kala geenaya iibka xoolaha laga gadaya meesha iyada oo xagga carafada loo gadanayo qaas ahaan waxaa u badanaa nairobi mombasa iyo muqdisho ayaa u badan inta la geenaya xoolaha la geenayo inta la iibinayo intaas u badan